الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وkula dalaatin fi nnaar maanta taarikhdu waxa weeyaan waa toddoba iyo tobankii bisha ramadaan kun iyo afar boqol iyo afar iyo labaatankii fii masjidi abi hurayra waxaynu dhamaystiraynaa mawduucii hore ee ku saabsanaa alkufru anwaacuhu wa asbaabuhu wa qawaacidu fi tafsiir inta aanan mawduuca gelin waxaan baraarujinayaa mas'alo ku saabsan salaada mas'aladaasi waa mas'alo khilaafiya ahlu cilmigu isku khilaafaan ha yeeshee qowlka raajixa ah baan tilmaamaya waxa weeye salaadu marka ay tahay laba ragcadood oo aynay laba ataxiyaad aynay lahayn oo afartii iyo saddex markaa ragcadood iyo afar ragcadood iyo aynay ahayne laba ragcadood keliya tahay ama sunne ha ahaato ama farala ha ahaato sida salaada subax fadhiga la fadhiisanayo ataxiyaadka loo fadhiisanayo iftiraash weeye tawaruk ma aha yacni bacdu likhwa waxaan arkay iyaga oo markaas samaynaya tawaruk ay markaas salka dhulka dhigaan adinka bidixdana ay soo bixiyaan oo xagga hoose ka soo saaraan adinka midig ay xaggiisa hoose mariyaan taas waxaa la yidhahda tawaruk baa la yidhaahdaa tawarugana waxaa loo isticmaalaa salaadii laba ataxiyaad leh ataxiyaadka dambe ayaa loo isticmaalaa sida maqribka sida cishaha sida duhurka labada ataxiyaadka dambe ayaa tawaruga la isticmaalaa kolley waa jiraa qowlay shaaficiyadu sheegaan tawaruk in la samaynayo labada ragcadood ha yeeshee waa laga raajaxsan yahay qowlkaas qawiguna waxa weeye in iftiraash la sameeyo haddii salaadu laba ragcadood keliya tahay waxaana taas u daliila saddex umurood waa midda koowaad ee nebiga sala allahu alayh wasalam sunnadiisu waxay ahayd sida xadiidka nasaa-igaba ku soo arooray salaada subax iftiraash buu samayn jiray salaada subax wuxuu samayn jiray iftiraash bimacnaa waxa weeye adinka bidix buu ku fadhiisan jiray ataxiyaadka ee salka dhulka ma dhigi jirin markuu ataxiyaadsanayo xadiidka nasaa-iguna waa saxiix sheekh albanna waxa uu ku daliishaday fii sifati salaati nabiyi waa ku aragteen maan filaya midda labaad xadiis kale oo saxiixa waxaa ka soo arooray cabdillaahi bni cumar inuu yihi sunnatu salaati an sunatu salaati sunnaha salaadu wa an tajlisa cala alyusraa wa tansiba alyumna waa inaad ta midigna taagto ta bidixna aada ku fadhiisato taana macnaheedu waxa weeye iftiraash baa la samaynayaa weeyaan cabdillaahi bni cumar sunatu salaa baa sidaasa markuu yihi waxaa laga qaadanayaa xukmi rafci inay leedahay ayaa laga daliishanayaa ee waxay markaa yidhaahdaan saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam waa sunne waxaa laga qaataa inuu sunnihii nebiga yahay sala allahu alayhi wasalam taasina markaa wuxuu daliil u yahay mawdic daliil ka reebay mooyaane fadhiyada salaadoo dhan in iftiraash la samaynayo mawdica daliilku ka reebayna waxa weeyaan salaadii laba ataxiyaad le ataxiyaadka dambe in tawaruk la sameeyo mawdicaasaa daliil ka reebay shay kale oo saddexaad waxaa kaloo u daliila xadiidka imaam axmed soo wariyey oo nebigu sala allahu alayh wasalam nahaa can iliqcaa'i watabaruk sheekh albanina uu ku saxiixinayo silsilata axaadiisi saxiixa xadiiskaasina waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu markaa tawaruga iyo iqcaaga labadaba inuu nahiyey oo reebay ayuu tilmaamaya marka waxaa lagu xambaarayaa xaaladda tawaruqu ku asaxay mooyaane axwaasha kale inuu manhi yahay ayaa lagu xambaaraya sidaas aawadeed sunno waxa ah salaadu haddii markaa hal ataxiyaad keliya ay leedahay in iftiraash loo fadhiisto ataxiyaadka ee aan tawaruk loo fadhiisanin mas'aladaas markaan baraarujiyey waxaan usoo noqonayaa mawduucii aynu shalay qayb ka mida aynu gallay qaybtaynu shalay gallay waxay ahaayeen lix qodob qodobka koowaad waxa uu ku saabsanaa macnaha uu kufri leeyahay yacni markaa lugatan iyo wa sharcan qodobka markaa labaad wuxuu ku saabsanaa maraatibu lkufri derajooyinka uu kufrigu u qeybsamo ma daraja waaxida mise derajooyin kala sarreeyuu leeyahay oo kufri yar iyo kufri weyn baa jira taana waa ka hadallay qodobka saddexaad waa anwaacu lkufri noocyada markaa gaalnimada iyadana waa ka hadalay qodobka qodobka afraad waxa uu ku saabsanaa kufrigu wuxuu noqon karaa waxa lagu gaaloobaa oraah keliya waxay noqon kartaa camal keliya waxay noqon kartaa ictiqaad keliya inay israacdaana shardi ma aha qodobka markaa shanaad waxa uu ku saabsanaa altakfiiru xukmun sharciyun falaa takfira ila binafsin sariixin صحيح صريح خاaل من معاaرض مqاwم أو بإجماع صحيiح يعني تkفيirku waa حkمi شharciya marka wax la gaalaysiinaya ma jirto wax loo hayo dliil cad oo masأalada ku cad oo dliil kale oo ka hor yimaada oo u beegtoomi kara ka maran ama iجmاع صaحيixa wax loo hayo oo culamadu isku wada waafaqeen intaasi ay gaalnimo tahay mooyaane wax kale yani markaa wax laguma gaalaysiin karo qodobka lixaad aynu ka hadalnay wuxuu ahaa man sabata islaamuhu biyaqiini lam yazal canhu ila biyaqiin lam yazil canhu ila biyaqiin ka islaamnimadiisu ay si hubaala u sugnaato hubaaltaa lamida ayuunbaa islaamnimada lagaga rari karaa oo gaalnimo lagu gelin karaa ama loogu nisbayn karaa laakiin shaki iyo malamala iyo amaaradaha kutusinaya caynka lagagama rari karo islaamnimadii yaqiinka ahayd alaslu baqaau ma kan calaa ma kan mas'alo markaan ka warramaya qodobka shanaad falaa takfira ila binafsin صaxiixin sariixin khaali min mucaaridin muqaawimin markii aan soo saari waayey oo markaa iga baxsatay oo aan dabad iska dhaafay waxay ku saabsanayd culammadu waxay ka qaateen marka ay leeyihiin shaygu hadduu ixtimaal leeyahay oo siyaado kale uu aqbali karaan gaalnimo ahayn qofka in lagu gaalaysiiyo ma aha waxay ka qaateen xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee uu nebigu yihi ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan bawaaxan culamadu waxay yidhaahdeen sida nawowi iyo kayrkiiba ku fasireen laa yaxtamilu ta'wiila gayra alkufri waa inaanu ta'wiil kale aqbali karin oo aan gaalnimo ahayn ee hadduu ta'wiil kale oo gaalnimo aqbali karo bawaax ma aha sidaas aawoodeed qofka in lagu gaalaysiiyo ma aha marka aqwaasha ixtiyaadka badani ku jiraan halkay u cuskanayaan culamadu taas weeye qodobka haddaba toddobaad ee maanta aynu ka bilaabaynaa waxa uu ku saabsan yahay ma kana kufran bidaatihi falaa yushtaradu lahu jaxdun wala istixlaalun wala ictiqaadun wixii laf ahaantiisa gaalnimo u ah looma shardiyo in waxyaalo kale raacaan oo inuu juxuud raaco ama xalaashad uu raaco ama ictiqaad uu ictiqaadiya ay raacdo looma shardiyo mujarad in lala yimaado biqasdin wa macrifa lagula yimaado baa wuxuu ku filan yahay inuu qofku ku gaaloobo laakiin lama shardinayo shuruudo kale oo ziyaado ka ah samaynta la samaynaayo waxay culammadu istixlaalka iyo juxuudka iyo u shardiyaan waxa weeye waa dembi laf ahaantiisa aan gaalnimo ahayn laakiin gaalnimada ku gaadhay waxaa kale daraaddii buu gaalnimo ku noqday tusaale haddaynu soo qaadno zinada shayga la yidhaahdaa laf ahaanteedu gaalnimo ma aha oo qofku zinada uu sinaystay keliyuu ku gaaloobayaa la odhan maayo sidaas aawadeed waxay u baahan tahay haddii markaa qof lagu gaalaysiinayo wax kale inay sinada samaynta uu sameeyey waa inay wax kale u raacaan sida sinadii inuu ka ictiqaadsan yahay oo ka rumaysan yahay inay xalaal tahay oo kale marka haddii taasoo kale ay u raacdo wuu ku gaaloobayaa waxaa lamida waxyaalaha kale ee macaasida abaa markaa lamida hadday tahay marka waxa weeye yani dulmiga liwaadka zinada beenta yani waxyaalaha markaa caynkaasi shareecadu xaaraantinimaysay waxay gaalnimo ku noqonayaan inuu qofku istixlaal wax la yidhaahdo uu la yimaado oo uu xalaashado ka ictiqaadiyo waxan inuu xalaal yahay hadduu ictiqaadiyona waxaasi inuu xalaal yahay caqiidadaa uu ictiqaadiyey inuu shayganu ilaahay xaaraantinimeeyey xalaal yahay keliyuu ku gaaloobayaa walow yaanu samaynba hadduu sameeyona waa ziyaado kale u raacday marka shaygii ilaahay xaaraan ka dhigay waa in xaaraannimo loo ictiqaadiyaa shaygii ilaahay xalaal ka dhigayna waa in xalaalnimo loo ictiqaadiyaa waxaa la mid ah haddii xalaashii xaaraan loo ictiqaadiyana waa saas oo kale waxay noqonaysaa iyaduna markaa gaalnimo ayay noqonaysaa marka in la yidhaahdo shaygii kufriga haddaba ahaa ee gaalnimada ahaa baan istixlaal u shardinayaa wax suuragala ma aha waxayna noqonaysaa arrin aad iyo aad markaysa waxaan markaa shareecada uga fogo baatila weeye oo masalan haddii la yidhaahdo cayda rasuulka la caayaayo ama ilaahay la caayaayo qofku markuu ku gaaloobayaa waa markuu xalaashado waxay noqonaysaa macaasidii yaryarayd iyo cayda ilaah iyo rasuulkiisa la caayaya inay farqi ka lahayn waayo macsidii kasta ee xaaraannimadeedu qaxci tahay haddii xalaalnimo loo ictiqaadiyo waa lagu gaaloobayaa marka waxaa la odhanayaa cayda ilaah iyo rasuulkiisa la caayayo iyo cayda qof muslima la caayaya maxay ku kala duwan yihin yacni qofka muslimka haddii la ictiqaadiyo in caydiisu xalaal tahay iyadoo sabab xalaalaynaysa aynay jirin ee daatahaantiisa ay xalaal u tahay dee waa gaalnimo dee cayda ilaah iyo rasuulkiisa markaa la caayayo in la yidhahdo waxay la siman tahay cayda qof muslima la caayay la siman tahay wax dhici kara maaha waayo dembina waa mukasiro laf ahaantiisaa gaalnimo ah dembina laf ahaantiisu gaalnimo maahe laftiisu waa macsiyo laakiin waxyaalo kale oo raacay buu ku noqday gaalnimo oo ah xalaashadka uu xalaashaday ee ictiqaadiye shaygan inuu xalaal yahay marka labadii waa in la kala farqiyaa sidaas aawadeed alimaam albukhaari saxiixiisa mas'alada waa ku kala farqiyey oo waxa yihi baabun almacaasi min amri aljaahiliyati walaa yakfuru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirki yani waxay culammadu yidhahdaan fiqhu lbukhaari fii taraajumi bukhaari fiqigiisu tarjumooyinkiisu iyo baababkiisu ku jira fiqiga bukhaari baababka uu baabaysanayaa fiqigiisu ku jira mas'aladii caqiidada ahayd wuxuu ku taqriirinayaa ama fiqiga ahayd wuxuu ku taqriirinaya oo ku sugayaa baabka dabeedna markaasu adiladii kutusinaysay buu soo daliishanaya marka wuxuu yihi baabun almacaasi min amri ljaahiliya macaasida waxaa la yidhaha dhammaanteed umuuraha jaahiligay ka mid tahay walaa yakfuru saaxibuhaa saaxibu lmacsiyati ma gaaloobayo birtikaabiha imaatinka uu macsiyada la yimi keliya ku gaaloobi maayo ilaa bishirki shirkiga mooyaane shirkiga mujarad lirtikaab buu ku gaaloobayaa laakiin macsida kale istixlaaloo raacay buu ku gaaloobayaa marka wuxuu kala farqinayaa dunuubta laf ahaantoodu gaalnimada iskood ay u tahay mukasiratun bidaatihaa ka lafteedu ah iyo dunuubta aan lafteedu gaalnimada ahayn sida zinada beenta xanta namiimada dulmiga yani marka waxa weeye ribada ashyaada noocaasa ee aan laftoodu macsida ay tahay aynay gaalnimada ahayn labadii wuu ku kala farqinaya markaasu wuxuu tilmaamaya wixii shirkiyo gaalnimo laf ahaantiisu ah oo kufri akbar buu ujeedaya shirki akbare irtikaabka lala yimaado keliyuu ku gaaloobaya shaarixa markaa kitaabkuna waa baraarujinaya ilaa bishirki markuu halkaa tilmaamayo macaasida kale in istixlaalka iyaga markaa la xalaashado lagu gaaloobayo laakiin shirkiga irtikaabka lala yimaado lagu gaaloobayuu shaarixuna sii caddeeyey hadday tahay xaafid ibnu xajar iyo hadday tahay cayni labadaba marka waxa weeye culammadu saasay u kala farqiyeen haddii la yidhahdo dembigii lafahantiisu gaalnimada ahaa baa istixlaal loo shardinaya waxaa la odhanayaa sidaasi waxay ahlu sunna qabaan ma aha waxay adilada kitaabka iyo sunnaduna ina tusiyeen ma aha oo inagii soo aragnay adilo markaa badan oo inoo sheegaysa waxyaalo aan la xalaashanin oo haddana lagu gaaloobayo waxaa ka mid a istihzaadii qul abillaahi waaayaati warasuuli kuntum tastahzi'uuna laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum maxay ku gaaloobeen waxay ku gaaloobeen ma biistixlaal baa xalaashan ay xalaashadeen miyaa jawaabku waa maya waxa la soo sheegay baa ciladii laga ishtiqaaqaya qad kafartum bacda iimaanikum ay bilistihzaai baa macnuu u dhacaya istihzaaga hore loo soo sheegay kaasuu u dhacayaayo dheeldheelkaa ku dheeldheesheen daraaddeed shareecadii aawadeed baa ku gaalowdeen buu macnuu noqonaya xaaraannimo ka ictiqaadiya idinkoo xaaraan u qaba haddana waxa weeye mar haddaad ku dheeldheesheen mujarad inaad ku dheeldheesheen oo dheeldheelkii la timaadeen baa ku gaalowdeen macnuhu saasuu u dhacaya macnuhu sidaas ayuu u dhacaya waxaa la mida aayaadka markaa odaahiyada sheegaya waxyaalo kufri oo lagu hadlay in lagu gaaloobay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu halaaa laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam marka laqad kafara aladiina qaaluu bimujaradi alqowl ay yidhaahdeen inay ku gaaloobeen baa laga qaadanaya lama oran yani markaa qaaluu wastaxalluu way yidhaahdeenoo way xalaashadeen marka kuwaasaa gaaloobay lama odhan lama odhan way yidhaahdeenoo way ictiqaadiyeen marka laqad kafara aladiina qaaluu maadaama la yidhi waxaa laga qaadanayaa mujarad alqowl sidaa la yidhaahdo in lagu gaaloobayo oo shayga mukafirka ay hadduu qowl yahay odhaah yahay iyo hadduu ficil yahay imaatinka lala yimaado irtikaabka ah baa sida bukhaariba tilmaamay loogu gaaloobaya kutub lictiqaadna calaa kulli xaal mas'alada noocaasa ahlu cilmigu waa ku tafsiiliyen waa mas'ala marka isaga macruufa weeye marka sidaas aawadeed shayga waxa weeye markaa gaalnimo la fahantiisa u ah yani waxaa la odhanayaa mujarad in lala yimaado ayaa gaalnimo ciddii u shardido oo tidhaahdo istixlaal baa loo shardiyaa ama ictiqaad baa loo shardiyaa ama markaa juxuud baa loo shardiyaana waxaa la odhanayaa ariiqii ahlu sunna waljamaaca waa ka baydheen baa la odhanaya taa waxaynu ka hadlaynaa waa wixii markaa culammada ahlu sunna ay isku waafaqsan yihiin inuu shaygaasi mukafirun bidaatihi inuu yahay inuu markaa shaygaasi laf ahaantiisu keligii inuu gaalimo yahay oo wax kale raacin waxay ahlu sunna isku waafaqsan yihiin baynu uga jeednaa waxaa jira masaa'il ahlu sunnuhu ay isku waafaqsan yihiin inuu waxaasi macsiyo yaho aanu gaalnimo ahayn allahuma ilaa istixlaal iyo juxuud iyo wax kaloo raaca mooyaane iyo masaa'il ahlu sunnuhu ay isku waafaqsayn inay markaa masaa-ishaasi laf ahaanteedu inay gaalnimo tahay oo iyadana wax juxuud la iyo istixlaal la yidhahdo looma shardinayo iyo masaa'il ahlu sunnuhu ay isku khilaafeen war ma laf ahaanteedaa gaalnimo ah mise laf ahaanteedu waa macsiyo weeyaane laf ahaanteedu gaalnimo ma aha masaaisha ay ahlu sunnuhu isku khilaafeen oo kale waxaa ka mid a taariku salaadka oo kale oo salaada ruuxii ka tegey ee aan markaa jaaxid ahayn mustakbirna ahayn oo salaada iska jibrinaynin dafirayn waajibnimadeedana ee qirsan hadduu salaadii ka tago tashaaqulan ama takaasulan iyo wax lamida uga tago iska mashquul iyo kacaajis iyo wax uga tago aan cudurdaar sharciga u noqonaynin hadduu haddaba markaa sidaas sameeyo ma gaaloobaya mise ma gaaloobayo taa ahlu sunna waa isku khilaafeen oo a'immadii iyo imaamiyaalkii baa ku kala qaybsamay oo shaafici iyo maalik iyo waxay ku tageen iyo riwaaya can imaam axmed inaanu ninkaasi intaa ku gaaloobaynin riwaaya can imaam axmed laga soo wariyo ta caanka ahaatay riwaayada mashhuurka caanka ah iyo isxaaq ibnu rahweyhi iyo markaa bacdi kale oo selafka ka midna waxay ku tageen maya taariku salaadku marba hadduu salaadii ka tegey yani markaa waa gaal oo waa kaafirun billah taasoo kale ahlu sunna waa isku khilaafeen marka a'immada u shardinayso odhanaysa juxuud ama istixlaal baa loo shardiyaayo wax lamida lama tabdiicinayo oo maanta ma suuroobi karto dee in shaafici iyo imaam maalik iyo markaa la tabdiiciyo oo la yidhaahdo dee waxa weeye madhabulmurji ay qaadeen lama odhan karo marka suurada hore aynu ka hadlaynaa aynu leenahay istixlaal looma shardin karo ciddii u shardidaana dariiqa ahlulbidaca ay qaaday oo ahlu sunno dariiqeedu waa ka weecatay waa masaa-ishay ahlu sunna isku khilaafeen ee a'immadii isku khilaafeen a'immadii isku waafaqeen baan ujeedaa masaa-ishay marka a'immadii isku waafaqeen in waxa weeye masaa-ishaasi ay tahay mukafiratun bidaatiha waa masaa-isha weyi laakiin wixii ahlu sunna ay isku khilaafeen sidaa salaada tegitaanka laga tegayoo kale yani qofkii u shardiyey juxuud ama istixlaal yani lama tabdiicinayo oo lama odrhanayo dee ahlulbidaca ariiqoodii buu qaado murjica iyo jahmiye iyobu raacay la odhan maayo kii u shardiyi waayo yidhaahdo mujarad in lala yimaadaa lagu gaaloobayaana isagana waxa weeye lama tabdiicinayo lama odhanayo ariiqii khawaarijta iyo wax lamid u raacay ahlulbidaca ariiqoodii oo khawaarijta kuwii waciidka ku talax tegey ayuu waddadoodii dhiftay isagana la odhan maayo marka masaladaas calaa kulli xaal waa mas'ala marka muhima marka wixii mukafirun bidaatihi u ah yani istixlaal iyo juxuud looma shardiyo laakiin dunuub la isku khilaafay madaatadeeda laf ahaanteeda gaalnimo a mise ma aha iyada waa jiraan taasna waxa weeye qofkii aqwaashii ahlu sunna mid kamida ku tegay lama tabdiicinayo qodobka sideedaad aan u dhaafayaa waxay tahay التكفير نوعاn مطلق ومعyn مسألadaasi waa مسألة مهiمة khaلدka markaa dad fara badan marka ay ka qaldantay masأaladana waxay sababtay inay waxa weeye ahlu sunihii ay khilaafaan dariiqoodii iyagaan dareensanayn inay ahlu sunaha dariiqoodii khilaafeen marka masأaladan in la fahmo waa muhim تkفيirka wax la gaalaysiya waa laba nooع mid muطlaqoo sii daysan oo aan cid mucayana laga hadlaynin ee laleeyahay qofka cankaa yidhaahdaa waxa weeye waa gaal man qaala alqur'aanu makhluuq fahuwa kaafir man saba allaha fahuwa kaafir man cabada yani markaa hayra allahi fahuwa kaafir yani marka waxa weeye taasoo kale waa xukun muطlaqa ama caama baa la yidhahdaa yani xukumkii cid mucayan oo hebel yani ku saabsan yani marka waxa wey lagama hadlayo laakiin waxaa laga hadlayaa ka mas'ala ahaan baa loo sheegayaayo ruuxa markaa caynkaa yidhaahda ama caynkaa sameeya waa mushrik ama waa kaafir baa la yidhi waa xukun mutlaqo oo sii daysan cid kuma dabrana oo kuma qaydna oo lama laha hebel iyo hebel baa laga hadlaya oo hadda fatwadu ku saabsantahy ama xukunka ku saabsan yahay la odhan maayo marka mutlaqa iyo mucayanka yani farqaa udhaxeeya yani masalan sida waciidka caamka ah iyo xukumka mucayanka ee waciid ku saabsan farqi udhaxeeyo goodi ku saabsan farqi ugu dhaxeeyo ayaa taana farqi ugu dhaxeeya tusaale aan soo qabanno masalan ilaahay waxau ihi ina aladiina ya'kuluuna amwaala lyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira yani xoolaha agoonta ciddii cunta waxa laynoo sheegay cunitaanka waxaa looga jeedaa waa ciddii baabi'ista uune oo muطlaqu itlaafo in laga baabi'iyo yaan laba cunine oo dhan baa markaa looga jeedaa haddii la cuno iyo haddii la xidho iyo haddii la bixiyo iyo haddii la gubo iyo haddii la qubo farqi ma kala laha xoolaha agoonta haddii la baabi'iyo cidda baabi'isay naar bay gelayaan baa ilahay yidhi naar ayay gelayaan in aladiina yakuluuna amwaala yataama ulman inama yakuluuna fii butuunihim naaran calooshooda naar bay ka buuxinayaan bimacnaa xoolahan ay calooshooda ku gurayaan ee xoolaha agoonta ahaatay yani marka abaalmarin waxaa looga dhigayaa sidaa hadda iyaga ay u cunayaan xoolahaas inay aakhira naarta u cunaan oo calooshooda uga buuxiyaan wasayaslawna saciira saciirana waa geli doonaan ba layidhi naar olol badanna waa geli doonaan marka haddaba aayaddu waxay inoo sheegtay ciddii xoolaha agoonta cuntaa inay calooshooda naar ka buuxin doonto naarna ay geli doonto masalan waxaad aragtay ruux muslim ah oo faasiq ah oo xoolo agooneed markaa baabi'inayo o cunaya ma odhan kartaa hebelow naartaad gelaysaa hadda mas'aladii kuma saabsanaa gaalaysiinta laakiin culammadu tusaalay uga dhigeen hadalka shaekhulislaam ibnu taymiya ayaa soo qaadan doona aynu akrin doona ma odhan kartaa hebelow naar baad gelaysaa oo calooshaada naar baad ka buuxin doontaa jawaabtu waa maya oo aayaddu sawtan sheegtay maxaad u odhan kari weydi jawaabtu waxay tahay farqi wuxuu u dhaxeeyaa xukunka si mutlaqo caama in loo sheego oo la yidhahdo ciddii caynkaa samaysay waxaasay leedahay ama naar bay geli doontaa iyo in la yidhahdo hebel baa naar geli doona waayo waxaad dhici kartaa ruuxan mucayanka ahi asbaab uu waciidka iyo goodiga kaga daaqdo inuu helo ayaa suurowda waxaad dhici karta inuu ka toobad keeno waxaad dhici karta inuu leeyahay xasanaad fara badan oo ka qaalib noqonaya xumaantiisa ina alxasanaati yudibna sayi'aat xasanaad maaxiyo inuu yeeshaa suurowda waxaad dhici karta adduunyada in masaa'ib loogu soo dedejiyo dembiga lagaga maydho o lagaga masaxaa suurowda oo masaa'ibku waa mukafiraad oo dembiga waa masaxaan oo waa baabi'iyaan waxaa suurowdaa in loo shafeeco qaadaa suurowda waxaa suurowdaa in waxa weeye ilaahayba afiye ayaa suurowda waxaa jira wax la yidhaha alasbaab alcashara toban sababood oo waciidka baatiyaa suurow ayaa ayaa jira bay culamadu yidhahdeen sida sharxu alcaqiidati asaxaawiya iyo culamo kaleba marka ay sheegeen marka waxa weeye asbaabtii waciidkiiyo goodiga baajinaysay ayaa waxaa dhici karta bacdi ka mida inuu helo markaa sidaas aawadeed ma odhan kartid hebelow naar baad gelaysaa isagoo ficilka uu samaynaya ficilkii ahlu naarka yahay baanad haddana odhan karin hebelow naar baad gelaysaa oo inaad sidaa tidhaahdo waxay u baahan tahay daliil mucayana waa masalo mid labaad aan misaaliyo ee nabigu sala allahu alayh wasalam khamrada waa nacdalay iyadoo keliya ma nacdaline toban buu ku nacdalay oo sagaal kaleuwa nacdalay khamrada lafteeduu nacdalay oo kii cabayuu nacdalo ka qaadayuu nacdalo ka loo qaabayuu nacdalay oo ka markaa waxa weeye khamrada diyaarinaya ee joojinaya ee markaa samaynayuu nacdalay oo ka loo samaynayuu nacdalay oo ka iibsanayuu nacdalo ka iibinayuu nacdalay oo ka cabayuu nacdalay wa xadiis saxiixa iyadoo u sidaas markaa nebigu u nacdalay sala allahu alayhi wasalam khamrada iyo waxa ka agdowba uu nacdalay ya ayaa haddana waxa dhacday saxaabadiisa nin ka mida oo magaciisa cabdullaahi la odhan jiray ximaarna lagu laqabi jiray oo lagu naanaysi jiray ayaa wuxuu cabbi jiray khamrada ayuu cabbi jiray markaasaa nebiga loo keeni jiray sala allahu alayhi wasalam marka nebiga loo keeno ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam xajkii khamriguu ka tari jiray markaasaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa nacdalay cumar bnu khaaab lacanahu allah ma aksara maa yu'taa bihi ila nabiy sala allahu alayh wasalam ilaahay ha nacdala buu yidhi maxaa ka fara badan inta nebiga loo keenayo yani mn miyaanu xishoonay mar walba iyadoo khamri lagu wadun baa nebiga loo keenayo marka wax fara badan in nebiga loo keenay ninka iyadoo khamri lagu wado ayay kutusinaysaa xadiisku xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waxa uu ku soo rarayaa ibnu cabdilbar inuu yidhi konton goor baa nebiga loo keenay iyadoo khamri lagu wado marka waxa weeye xadiiskan marka waxaa lagu sheegay siiqo waxa weeye siiqatu yani marka waxa weeye tacajub ah ma aksara maa yu'taa bihi ila nabiy sala allahu alayh wasalam yani sidaasaa marka xadiiskana lagu sheegay marka waxa weeye cumar bn khaaab markuu yihi lacanahu llah nabigu sala allahu alayh wasalam waxa u hi laa talcanhu fainahu yuxib allaha warasuulah ha nacdanin bu yihi cumarow waayo ninkani wuxuu markaa yani jecel yahay ilaah iyo rasuulkiisuu jecel yahay mar hadduu ilaah iyo rasuulkiisa jecel yahay ha nacdalin ayuu yidhi marka wuxuu tilmaamay iyadoo uu hore nebigu ninka khamriga cabba u nacdalay haddana kalas ahaantiisa inaan la nacdalaynin oo yani sabab maanic u diidaayo in isaga la nacdalo oo nacdasha ka baasinaaya baa ruuxan ku sugan oo ah xubbiga ilaah iyo xubbiga rasuulka ku jira marka halkaa waxaa ka soo baxaysa mucayanka ruuxa mucayanka ee shaksiga ah ee laleeyahay hebel iyo marka xukunka caamkee la ilaaqayo inuu farqi udhexeeya meesha kasoo baxaysa oo ay labadu kala duwanaan karaan inay labadaasi kala duwanaan karaan baa meesha kasoo baxaysa oo xadiiskaasina marka uu daliil u yahay ahlu cilmiguna qaacidada noocaasa aad iyo aad ayay markaa u tilmaamaan oo ay markaa u sheegaan marka wixii yani xukun markaa muطlaqa oo caam ah oo nabiga sala allahu alayh wasalam si caama uga soo arooray ama aayaadka si caama uga soo arooray cumuumkiisa waa la odhanaya laakiin wixii marka waxa weeye ku saabsan mucayan waxay u baahan tahay in layska hobsado umuuro badan ayay u baahan tahay marka ruuxii yani masalan gaalnimada xaggeeda haddaad ka eegtana hadda waxaan idinka misaaliyey xagga waciidka oo midna waciidkii aakhiro ku saabsan midna uu ku saabsan yahay uu ku saabsan yahay markaa lacnadii adduunye lagu nacdalayay adduunyada gudaheeda lagu nacdalayay haddaba markaa bal xagga gaalnimada aan ka misaalino masalan waxaad odhan kartaa ruuxkaa la yimaado sidaa iyo sidaa oo gaalnimada nooca ee noocaasa la yimaada waa gaal baad odhan kartaa sida nusuusta u yani camimtaad u camimi kartaa laakiin ruux mucayana ayaa ficilki ka dhacay wuxuu u baahan yahay ruuxa mucayankaa inaad hubsato yani istiifaau shuruud waintifaa ilmawaanic waxay culamadu yidhahdaan shuruuddii ruuxan lagu gaalaysiin lahaa ma wada dhan tahay mawaanicdii diidaysay in la gaalaysiiyana ma wada maqan tahay taa waa in la hubsadaa masalan xadiis aynu horena usoo sheegnay nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ka u warramay nin sadcaal ahaa oo sahad sahaydiisii iyo biyihiisiiba wuxuu ku watay yani markaa awr uu watay daabadiisay u saaray tuludiisay u saaray tuludaasi siday ugu rarnay ayaa dabeedna markaa ninkii tuludi ka luntay meel waxa weeye oo mano ah oo biyo iyo baad midnaba aan lahayn ayuu ku soo beegmay daabadii uu saarayd wixii uu markaa cunayey iyo wuxuu cabayeyna waa ka lunto waa ka quustay geeri isagoo naftiisa u qoondeeyey ayuu dabadeedna markaa iska kiibsaday geed indhuhun buu kala qaadayoo wuxuu arkay daabadiiyo dul taagan rakuubkiisii markaa yani sahaydiisu u saaray iyo biyihiisiiyo dul taagan ayuunbu arkay markaasuu aada u farxay markaasaa faraxii ka asabihiyey oo ka qaalib noqday markaasuu wuxuu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk akhطa'a min shiddati alfarax baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ilaahay ow adigu addoonkaydii baa tahay yani faraxii baa ka qaalib noqday markaasuu wuxuu is yidhi waxaa tahay ilaahow rabbigaygii baa tahay anna addoonkaagii baan ahay markaasuu uu qaldamayo wuxuu yidhi ilaahow rabbiga ilaahow addoonkaygii baa tahay anna rabbigaagii baan ahay nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam akhfa'a min shiddati alfarax wuxuu la kama'ay yacni faraxa markaa haleelay daraa yani markaa daraanshihiisa daraaddeed ayuu markaa u qaldamay oo uu la kama'ay marka ninkaasi hadalka uu ku hadlay kufri ma yahay mise ma aha jawaabtu waxa weeye waxay tahay kufri waa yahay oo in la yidhahdo ilaahow addoonkaygii baa tahay ana rabbigaagi baan ahay ruux muslim oo ka shakinaya inay gaalnimo tahay ma jirto laakiin waxa isweydiin le ruuxii hadalkaasi uu ka dhacay ma ku gaaloobay ee nebigu ka warramay mise kuma gaaloobin jawaabtu waxay tahay kuma gaaloobin waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay akhfa'a min shiddati alfarax waxaanu sidaas u sheegayaa oo u tilmaamayaa inuu faraxaasi cudurdaar u yahay buu u tilmaamaya wax gaalnimo la yidhaha nebigu kama dhalin marka wuxuu ku hadlay waa gaalnimo laakiin markaa gaalnimaha ku hadle ee isagu kuma gaaloobin oo isagu yani mid ku gaaloobay ma aha marka culamadu waxay yidhahdaan laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi qaacide ahaan bay waxay yidhaahdaan muu ahaanin ruux kasta oo gaalnimada ku dhacay oo gaalnimo sameeyey ama yidhi yani markaa waqaca alkufru calayhi mid ay gaalnimadii korkiisa ku dhacaysa ma aha oo lama odhanayo ku kastoo gaalnimo la yimi waa gaaloobay oo haddii la yidhaha ku kastoo gaalnimo la yimi waa gaaloobay dee waxaa jirta markaa dad aan gaaloobayn haddana gaalnimo la imanaya mukrahii la dirqiyey baa ka mida ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inun biliimaani marka waxa weeye ruuxii markaa la dirqiye gaalnimo lagu khasbay ficil gaalnimoa inuu sameeyo ama hadal gaalnimoa inuu yidhaahdaa lagu dirqiyo lagu khasbay markaasuu gaalnimadii ku dhawaaqay shuruuddii ikraahi iyo markaa waa dhamaystiran tahay oo shuruuddii ikraaha loo shardinayeyna waxba kama maqna marka waxa weeye ruuxaasoo kala marka uu gaalnimadii ku dhawaaqo qalbigiisana iimaanki ku sugan yahay shuruuddii ikraahuna dhamaystirantay dee ma gaaloobayo ee waa muumin wuxuu ku hadlayna waa gaalnimo wuxuu ku hadlayna waa gaalnimo marka ruux gaalnimo ku hadlay oo gaalnimadii ka baaqatay mukrahaaba ka mid a mukti aynu sheegnay baa ka mid a kii waxa weeye ka macay hadal aan u qasdinin baa ka soo dhacay oo amaaraadkuna kutusinayaan inaanu ereygan u qasdinin wuxuu isyiri dhow mooyaane wax kale ayuu ku hadlay dee kaasoo kale khaطa'i waa marfuuc ummadda waa laga kor qaaday rabbana laa tu'aakidna in nasiina aw axطa'na xadiidka muslim صaxiixa kusoo wariyey waxa uu sheegayaa ee xadiisulqudsiga ahi qaala allahu qad facaltu ilaahay baa wuxuu yidhi markay muuminiintu sidaa ku ducaysteen waan yeelay oo waan idinka aqbalay ducadaas oo wixii aad ku kama'daan iyo wixii aa ilowdaan idiin qaban maayo saasaa macnuhu markaa u dhacaya waxaa kaloo ilahay yihi walaysa calaykum junaaxun fiima akhta'tum bihi walaakin ma tacamadat quluubukum wax dembiya kuma qabtaan wixii aad ku kama'daan ee aydaan u qasdinin waxaydaan u bareerin ee kama iyo khalad idinka dhaca oo aydaan qalbiga uga qasdinin dembi kuma qabtaan baa ilahay yidhi walaakin ma tacamadat quluubukum ha yeeshe waxaa laydin qal waxaa laydin qabanayaa waxa qalbiyadiinu ay u kafeen baa laydin qabanaya waxa u bareedheen baa laydin qabanaya waxa uu nabigu sala allahu alayhi wasalam uri in allaha wadaca ummatii alkhaطأa wاlnisyaana wama stukriha alayhi wama stukrihu calayhi in allaha wadaca an ummatii ilaahay ummadayda waxa uu ka dhigay alkhaطأa wاlnisyaana yacni khaطأ bimacnaa waxyaalaha markaa khaladka ah ee aan loo qasdinin ummadayda waa ka dhaafay waa ka dhigay waa ka dhigay waxaa looga jeedaa waxaa laga tilmaamayaa in loo qabto oo lagu ciqaabo ayaa laga dhaafay laakiin loogama jeedo daatadii khata'a la odhan jirayba waa la rafciyo ummadayda wax markaa yacni halmaamaya ama kama'ayaaba kuma jiraan loogama jeedo oo waynu aragnay ilowshiyihii baa dhacaya yani markaa halmaankii iyo markaa kama-ii baa dhacaya marka waxa weeye laftooda lama rafcina xukunkoodii baa la rafciyey xukunkoodii ayaa la rafciyey marka dalaalatu iqtidaab ay culamada usuuliyintu yidhaahdaan oo in allaha wadaca ummatii mu'aakhadata alkhada'i wanisyaani in loo qabto oo lagu ciqaabo wixii marka ay ku kama'aan ama waxay ilaawaan ama wixii wamastukrihu calayhi iyo wixii lagu dirsiyo ee lagu khasbo yani sidaas ayaa markaa looga jeeda xadiiska macnihiisuna saa weeye xadiiskan ahlucilmiga qaarkood ayaa kuweeyey inkastoo culamo kale ay ka hadleen haddana adilo fara badan oo khata'a kusoo aroortay in la dhaafayo ayaa de jirta oo bacdi kamidana aynu sheegnay waxaa markaa kamida ikraaha iyo khata ayaynu tilmaanay ikraaha shuruud buu leeyahay culamadu ay u dhigeen shuruudda uu ikraahu leeyahay xaafid ibn xajar fatxulbaariga waxa uu ku sheegay kitaab likraah afar shardi oo uu leeyahay ikraahu shardiga koowaad haddii aan maramareeyo afarta shardiga uu dhigi jiray waxay ahaayeen shardiga koowaad waxa uu ahaa waa in markaa ruuxa mukrihe wax dirqinayaa waa inuu awood uleeyahay waxa uu ku goodinayo inuu fuliyo ruuxa la la mukraha ahee la dirqinayaana waa inuu markaa caajis ka yahay oo aan markaa aanu wax awooda ulahayn inuu iska daafaco ama markaa waxa weeye uu kala cararo ee haddii waxa weeye si uun uga baxsan karo ama isdaafac ha noqoto ama xataa cararba ha noqoto eh in la inuu yidhaahdo waa laydirqiyay oo mukrah baan ahaa oo uu dabeedna wixii lagu ikraahay ku dhawaaqo yani markaa taas iyadaa markaa xaquma laha ee wixii markaa waxaw haddii la dirqiyo oo wixii uu ku dhawaaqo uuna markaa yani aanu caajis ka ahayn inuu iska daafaco ama ka baxsado waa loo qabanaya waxaa lagu ikraahay mu-aakad buu yaho waa loo qabanayaa shardiga labaad waxaa loo shardiyaa waa in damiga ruuxa mukrahae la dirqinaayo malihiisa gaalibka ahi waa inuu markaa ku tusinaya oo agtiisa ka tahay waxaa haddii lagu dirqinayo uu fulin waayo waciidkiiyo goodiga in lagu fulinaayo waa in sidaasi markaa dami gaaliba cala alaqali waa inuu ku hayaa ee haddii isleeyahay walle waa iska hadlayaa oo waxa weeye waa hanjabaad khaliya oo waxaanu sheegayaa ma fulayaan yani waxa weeye inuu wixii ku dhawaaqa ma aha umana banaanaanayso laakiin hadduu wixii ku dhawaaqo marka xukunkeedu waa sugnaanaya waa in dani haaliga uu ku hayaa hadduu waxaa lagu dirqinayo yeeli waayo in lagu furinayo ciqaabka shardiga saddexaad waa in marka arrinku uu yahay arrin fawriyo degdega waa inuu yahay ee haddii ay tahay waxa weeye dil dabadeed baan ku dili doonaa haddaad caynkaas samayn weydo hadda aada samayn weydo aada ku dhawaaqi weydo taasi waxa weeye ikraha noqon mayso waa inay fawri tahay oo uu leeyahay yani markaa hadda ayaan kaa dhamaynaya ama dabka kaa baxsiinaya haddii waxa weeye aada ku dhawaaqi weydo yani waxa aan rabo nalkaan hadda kaa daminaya yani waxa weeye waa inay sidaas taho wax fawriyo degdega waa inay tahay shardiga markaa afraad ay culammadu markaa u shardiyaan waa inaynay ka muuqanin ruuxa markaa la ikraahaye la dirqinaayo mukraha ah wax tusinayo inuu wax kala doortay oo masala nin baa nin buu qori ku qabtay qori uu koongareeyey dabeedna waa saaray waxa uu yihi heblaayo saddexdee dalqadood haddaanad hadda imaqashiin waxa ku jiraba waa kaaga saaraya sidaasuu yidhi ninkii baa waxa uu yihi mid baan furay dalqad furantay baa layidhi waayo waxbuu kala doorto wadiiqadii loo dhigay ma raacin saddexa dalqadood haddaan hadda imaqashiin yani waxa weye waa kaa dhamaynaya bu meeshii waxa weeye saddexdii dalqadood ma maqashiine intuu saddexdii ka leexday ayuu yihi dalqad baan furay furantay waayo waxa ka muuqday wax kutusinaya inuu wax kala doortay marba hadduu ka muuqdo wax kutusinaya inuu wax kala doortay yacni waa loo qabanayaa waxaa markaa lagu ikraahay oo waxaa la xisaabinayaa inuu khiyaarkiisa waxaa kula yimi waayo hadduu yahay ninka nin nasi ku kallistay waxan iyo cabsi oo isleeyahay markaa naftaada furo de xaraf wixii lagu yihi xarafka xaraf kama baydheen xaraf kama baydheen wixii lagu yidhi mar hadday caynkaa tahay nafurad inaynay ahayn ayaa halkaa ka soo baxay afartaas sharku culamadu waa isla ogol yihiin hadduu wuxuu ku saabsan yahay gaalnimo waxa lagu khasbayaana culamada qaarkood shardi kaley kusii dareen shardigay kusii dareenna waxay tahay waa in markaa weliba ciqaab wax lagaga fuliyaan oo waxa weeye hadal keliya waa inaynay ahayn ama waa in la garaacaa ama waa in la xidhaa ciqaabun waa in wuxuu la marsiyaa oo iyadaan ciqaab marka waxa weeye lagu fulinin culamada qaarkood waxay leeyihin ikraaha noqon mayso waana sida waxa weeye imaam axmed ibnu xambal laga soo naqliyey sidaas aawadee qadiyadii khalqu lqur'aan ku saabsanaa markii culamada lagu khasbay lagu dirqiyey imaam axmed ibnu xambal wuxuu istaagay yani dadkii waxa weeye ruksada qaatay yaxya bnu maciin iyo inuu markaa la hadli waayo oo uu salaamta ka qaadi waayo oo uu yidhaahdo marka markaasa yidhahdeen marka waxa weeye sheekh de waxa weeye ruksaanu qaadana ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma-inun biliimaan baa ilahay yii marka ayadaanu iska qaadanay ruksadaanu ku camal fallay yani axmed ibnu xambal intuu ka aamusu markii dambe wuxuu yihi yani camaar bay aayaddu ku soo degtay camaar waa la garaacay oo waa la dhibaateeyey oo markii dambena markaasaa khasab lagaga yeedsiiyey idinkana waxaa laydinku yihi waa idin xiri doonaa haddaa ereygaa odhan weydaan hadal keliya baa ku jawaabtay oo waxay rabeen a ugu yee ugu yeedheen yani ugu yeesheen marka waxa weeye calaa kulli xaal masaladaasi waa masale ahlucilmigu isu khilaafsan yihiin oo laba qowl baa taa ku sugan jamaahiirtu waxay leeyihiin maya shardi ma aha in ciqaabi ay raacdo shardi ma aha bay leeyihiin iyadaan ciqaabi raacin waa suurtoobi kartaa in kufrigii ikraaha ay u noqoto waa dhici kartaa bay yidhahdeen marka waxa weeye calaa kulli xaal shay gaalnimo ah isku hadashay baa waxa suurtoobi karta haddana asbaab in kufriga ay uga baaqato aan kaafir lagu magacaabin taasna tusaalayaal waynu ku bayaamine bal haddana aqwaasha ahlucilmiga bal bacdi kamida aan yar akriyo waxa uu yihi شh اسلام بن تyمyة w حقيقة امر أنهم أصاabهم في ألفاظ الcموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ الcموم في نصوص الشhارع كلma رأهم قالوا مaن قال kذا فهو kاfر اعتقد المستمع أن hذا اللفظ شاmل لكل maن قاله ولم يتدبر أن تكفير لh شhروط ومواaنع قad تنتفي في حق المعين وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشhروط وانتفت المواaنع يبين hذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه markaasuu wuxuu sheegay qisadii axmed ee khulafadii cabaasiyiinta qaadatay yani mas'aladii khalqu lqur'aan markaa yani ictiqaadisay ee dadka ku imtixaanaysay ayuu soo arooriyey markaasuu dabeedna adilo kale ayuu asalka u soo arooriyey u sheegay ilaa uu ka yidhi wاdliil عalى hada اصl alkitaabu والsunaةu واlإجmاع واlاctibaaru walaysa عalaykum جuناx fيma أkطأtm bih wlakina تacamadat qulubkm rabna la تuؤaakidna in nasina aw أkطأna وqad sabta fي صaحيiح msلm an اllaha taعalى qad qاla an اllaha taعalى qاla qad facaltu وإida sabta bاlkitaabi الmfsr bالsunaةi an اllaha غafra lhadi اأmati alخطأ والنisyana min hadi اأmati أن الlha غfر لhadi الأmة الخطأ والنسyاn fahada cاam cmوma مaxصوظa وlaysa في الdلالة الشharciyaةi ma yuجib an يucadiba min hadi الأmةi مخطئa عalى خطئihi وin cudiba المخطئ min غayri hadihi الأmةi dabeedna markaana waxa uu sheegay yani ninkii dardaarankii qalloocay ee shareecada markaa khilaafsanaa ku dardaarmay oo nin ummadii hore kamida ayaa waxa uu ahaa macaasi badan la yimi markuu macaasi fara badan la yimi ayaa waxa dhacday geeridii baa kusoo xaadirtay geeridii markay kusoo xaadirtay ayaa waxa uu u dardaarmay inamadiisii markaasuu ku yihi bal hadda maxaan idin ahaa ayu abin lakum aabba sideeyaan idin ahaa markaasay yidhaheen aabba kii ugu wanaagsanaa ayaad noo ahayd bay ku yidhahdeen markaasuu haddaba haddaan sidaa idiin ahaa arrin baan idinka codsanaya arrinkan idinka codsanaya waxay tahay markaan dhinto waxaan markaa yani ilaahay hadduu i awoodo wuxuu cadaabi doonaa cadaab aanu axad khalqiga kamida aanu cadaabin bu aniga i cadaabi doonaa ilaahay hadduu i awoodo inuu isoo saaro ninkiibaa odhanaya odaygiis ayaa saa odhanaya sidaas aawadeed waxaa yeeshaan markaan dhinto maydkayga guba markaan olole baaba'o laba qaybood markaa u qaybiya yani xasiiskii maydkayga markaa waxa weeye ka ka yimi iyo dambaskii qayb badda kusoo shuba qaybna ma maalin dabayl fara badani jirto waxaad raacisaan dabaysha raaciya oo sidaa u saydo oo dabaysha markaa ha raaco qaybna badda kusoo shuba sidaa yeelay markii uu dhintay bay caynkii sameeyeen yani way gubeen markay gubeenna waxa weeye dambaskii iyo wixii kasoo haray markaa gubitaankii iyo lafihii ayay dabeedna markaa qaybna badda kusoo shubeen qaybna hawada raaciyeen dabayshay markaa ku dareen aakhira ilaahay soo saaray soo saaraa ninkiibaa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam marka lasoo saara markaa lagu yidhahda maxaad saa u samaysay markaasu yidhah ilahu cabsidaagaan u sameeyey cabsidaada daraaddeed ayaan u sameeyey buu yidhahdaa markaasuu dabeedna markaa ilaahay waxa uu yidhaahdaa yani aniguna maanta waa kuu dhaafayaa halkiibaa ilaahay markaa uu casiyaa oo ninkaas marka isaga u dhaafa halkiibaa lagu sameeya xadiiskaasi waa xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslimna saxiixaynka ay ku soo wariyeen suruq fara badanna markaa leh weeyaan culamada qaarkoodna waxaa lay sheegeen oo ibnu taymiya ka mid yahay inuu xadiisku mutawaatir yahayo cilmi yaqiiniya uu faa'iideynayo mutawaatirna uu yahay xadiiskaasu dabeedna soo arooriyey markaasuu dabeedna ibnu taymiya waxa uu yihi fahada kana qad waqaca lahu shaku waljahlu fii qudrati illahi tacaala calaa icaadati ibni aadama hadalkiibuu soo waday ilaa uu ka yihi wahadaani aslaani cadiimaani axaduhuma mutacalliqun billahi tacaala wathani mutacalliqun bilyawmi alaakhir calaa kulli xaal hadal badan baa shiiku oo marka halkan taxay aw mas'aladaa ku dheeraaday oo uu tilmaamayo inay dhici karto ruuxu isagoo gaalnimo ku dhacay inaan la gaalaysiinin inay suurowdo oo shuruud baa gaalnimadu leedahay shuruuddu waa inay dhammaystiran tahay qofkani waxaan mukhaalafadan waa inuu garanayaa shaygan inuu yahay wax xaaraana waa inuu garanayaa waa in waxa weeye waa inuu u bareeraa waxaanu camdi iyo qasad wuxuu ula yimi waa inay tahay qasdi wuxuu ula yimi waa inay tahay waa in ikraaha ay ka maran tahay waa in ta'awul ay ka maran tahay yacni shuruudda uu gaalaysiintu leeyahay waa inay dhammaystiran tahay mawaanicdana waa inay wada maqan laakiin hal shartiyo shuruudda ka midi haddii la waayo lama gaalaysiin kala ruux yacni gaalnimu ku dhacay laakiin shartigaa la waayo sida waxaan inu markaa mukhaalafadan inay xaaraan tahay waa naga garanayda waxaan waxaan banaanayn inay shayga ma ogeyn wuxuu islahaa leelay shareecada waafaqsanta ya waa wax sharciga waafaqsan oo banaan weeyaan bu islahaa laguma gaalaysiin karo oy lagu gaalaysiiyaa ma suuragal aha marka waxa weeye uma baana in khata'a iyo nisyaanka loo dhaafay waa caam cumuumkuna waa maxfuud cumuumku waa maxfuud waxaa loo jeedaa culamada usuuliyiintu cumuumka way qaybiyaan waxaa loo qaybiyaa caamun yani markaa yani albaaqi calaa cumuumi caam cumuumkiisii ku baaqiya waa caamka aan wax taksiisi gelin albaaqi calaa cumuumihi waa la yidhahdaa cumuum maxfuudana waa la yidhahdaa maxfuuda waxaa loo jeedaa cumuumkaasaa la dhowray oo waa la ilaashay oo in la khasusaa laga ilaashay oo wax taksiisi ma gelin waxba lagama reebin baa macnuhu udhacaya marka wuxuu tilmaamayaa ummaddan in khata iyo nisyaanka loo dhaafay ibnu taymiya waxau leeyahay ummaddan in khata iyo nisyaanka loo dhaafay waa caam cumuuman maxfuudan cumuumka wax taksiisi ma geline baab kasta haddii lagu khato ama nisyaan uu galo yani waa cafis cafis weeyi waa midu ilahay cafsiyey mid loo dhaafay weeyi cumuumka waxba lagama reebin oo lagama soo khasisin sidaas ilaa bu leeyahy marka waxa weeye ummadihii kale hadday dhici jirtay in qaar khata'ay la cadaabi jiray oo taasi ay ka mid tahay isrigii markaa ummadihii hore lagu xambaaray ya iyo culaysyadii ummadihii hore la saaray ummaddan ilaahay waa u naxariistay oo khasaaista la siiyey waxaa ka mid a in waxa weeye mukhti'eeda aan la cadaabaynin oo adilada markaa inoo sheegaysana bacdi ka midana waa sheegay horena waa usoo sheegay ninkanna wuxuu ka jaahil noqday mudrada ilaahay jaahil buu ka noqday oo bini aadamka inaan ilaahay markaa waxa weeye inuu soo celin karayo haddii caynkaa lagu sameeyo jaahil buu ka ahaa aqoon daraasu ka listay oo wuxuu islahaa haddii meydka marka kale waa lagu soo saaraya ilaahay waa awoodaa inuu ku soo saaraya laakiin haddii lagu gubo oo dambaska iyo markaa qashinka markaa meydkaaga ka soo halay qaybna badda lagu soo shubo qaybna markaa hawada la raaciyo oo qaybo meel ka dhacdo dee waxa weeye markaa ilaahay malaa ku soo saari kari maayo islahaa malihiisa caynkaasu ahaa jahli baana ku gelisay markaa jahligii in loo cuduraayo oo shay kufriga isagoo ku dhacay ay suurtoobi karto in loo cudur daaray aayadii dal ayay markaa xadiidku daliil u yahay xadiidku daliiltaas yadaa buu yahay marka laba asal oo waaweyn weeye yacni waxa weeye shaki waa galay oo qudradii ilaahay waa ka shakiyey yani markaa jahlina waa galay bacsiga markaa yani ruuxa bini aadamka caynkaa lagu sameeyo inuu ilaahay soo saaro inuu qaadir ku yahayna uu ka shakiyey oo ka jaahil noqday marka laba arkaanu iimaanki ay ku tacalluqdaan mid sife ilaahay bay ku saabsantaho waa qudratullah midna waxay ku saabsantahay alyawm alaakhir rumaynta la rumaynayo ruuxa caynkaa lagu sameeyo inuu ilaahay soo saaro inuu qaadir ku yahay ayuu awoodi yani inuu awoodi karayo ayuu ka jaahil noqday marka calaa kulli xaal taasuu tilmaamay markaasu wuxuu yihi وأيضا faqad sabta في صحيiح عan النabiي slى الlه عalيه وasلم aن اllaha يkrج min الnar man kana fي qalbi mqاla dinar mثqاala dinaari min iman وفي lفظ min hayr majmuع fataawaha mujaladka laba iyo tobnaad afar boqol iyo toddobiyo sideetan ila afar boqol iyo laba iyo sagaashan waxa kaloo ibnu taymiya yihi alasl الثanي ana تkfir الcaama kalwaciid الcaami tagfirka caamka ee ruuxa caynkaa sameeya waa gaal waxay la mid tahay waciidka caamka goodiga caamka abay la mid tahay ruuxa caynkaa sameeya waa ahlu naar saasoo kale la mid tahay yajibu alqawlu biiطlaaqihi wa cumuumih waxaa waajiba diibayntiisa iyo caamnimadiisa in loogu dhawaaqaa waajiba wa ama alxukmu cala almucayani bianahu kaafirun aw mashhuudun lahu binnaari fahadaa yaqifu cala daliil mucayani faina alxukma yaqifu calaa hubuuti shuruudihi waintifaa'i mawaanicihi yani majmuc fataawa mujaladka labayo tobnaad afar boqol iyo sideed iyo sagaashan marka waxa weeye ruuxa mucayankaa xukumista lagu xukumaayo inuu kaafir yahay ama naar mid loogu markhaati kacay inuu yahay waxay ku xiran tahay daliil mucayana in loo hayo waayo xukunku waxa uu sugnaanayaa oo uu ku xiran yahay shuruudiisi inay dhamaystiran tahay mawaanicdiisina inay wada maqan tahay taasuu markaa ku xiran yahay mawaadic kale oo markaa isla fataawaha ku saabsanna hadallada waa kaga hadlay oo yani marka ay kamid tahay mujaladka shanaad ee fataawaha saddex boqol iyo lix hadal dheer baanu markaa odhanaya oo waxau odhanaya wa ama almurjicatu falaa yaktalifu qawluhu inama xaju u jeedaa في عدم تفسيره مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره كفره ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقه بالعقوبات الغريبة التي بالعقوبات الغريبة لم يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الاهتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة وينكر ما أحدث من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم أنه كفر وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإنكار فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإنسان الجهال المبتدعين وظلمة فاسقين هذا سوف تعرض إلى مجلد تفضلات وفتاواها تنبق يتفضل إلى تنبق يسجد وحتى لو بل هذه الأمور مستلزمة لتكبير الرسول فيما أثبته لربه وأخبر به وهو كفر أيضا لكن ليس كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ بل نفي هذه الأمور المستلزمة للتكفير للرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه بل نفي للصارع وتعطيل له في الحقيقة في مجلد كان السند الذي فتاواها صدح بقبل اللحم بمعنى وحي تلمامية إمام أحمد بن حنبل waxaa jira nimankii khulafada cabaasiyiinta ahaa waxay qaateen oo ictiqaadiyeen wax gaalnimo ah gaalnimadaasi waxay ahayd inay yidhaahdeen qur-aanku waa makhluuq waa mid la abuuray sidaasay yidhaahdeen culamada ahlu sunnuhuna waxay qabeen oo isku waafaqsanaayeen inuu qur-aanka ciddii tidhaahda waa makhluuq inuu gaal yahay bay isku waafaqsanaayeen mashaayikda qaarkood baa waxay yidhaahdeen gaalnimada culamadu ay ilaaqeen shaafici iyo ayrkoodba ayrkiiba ay sheegeen ay yidhaahdeen cidda qur-aanka tidhahda waa makhluuq waa gaal waxay uga jeedaan kufri asqara mashaayikhda qaar baa sidaa yidhi waxaanad ku arki kartaa majmuucu almajmuuc sharx lmuhadab lilnawowi iyo rawdat aalibiin lilnawowi oo bayhaqina ay kasoo rarayo waxaana markaa xoogaa tacaarud agtooda ka samaystay mashaayikhda sidaas u tegey iyada oo culamadii ay sheegeen cidda tidhaahda qur-aanku waa makhluuq waa gaal ay sheegeen sidaa ay u sheegeen iyo raggii haddaba yidhi qur-aanku waa makhluuq inaynay gaalaysiina ay ka qabeen weli muslimiin inay yihiin nimankii khulafada ahaa iyo weliba dadka ku dhibaateynayey ya inaynay gaalaysiin oo ay u qabeen niman cumaro ah oo muslimiina inay yihiin sidaas yadaa ay ka rumaysnaayeen labadiiba waxay dooneen inay kulmiyaan oo markaasay waxay isugu keeneen waxaa lagu xambaarayaa waxaa looga jeedaa kufriga kufri asqara laakiin sidaas ay culamadaasi doontay inay ku ishkaal bixiso bayhaqi iyo nawowi iyo culamo kale oo lamida mutaakhiriinta ka midi ay dooneen inay ku ishkaal bixiyaan waa khilaafu sawaab weyi oo sidii saxda ahayd waa khilaafsan tahay ee waxa weeye kufri akbara inay tahay bay a'immadii ka qabeen aqwaashay sidaa ku tansiisinayaana aada iyo aad bay u fara badan tahay